أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد تfsير sورة الطور casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa ayadda koowaad ee suuratu tuur ka mid ah suuratu tuur waa suura makiya waana qur-aanka ku bilowdo dhaarasho allah subxaanahu wa tacaala uu dhaaranayo wax muhiim ah darteedna uu u dhaaranayo rabbi qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi watuuri baan ku dhaartay waa tuuru saynaa waa halkii ilaahay nabiyullaahi muusa uu kula hadlay waay meeshii uu kula hadlay wa kitaabin iyo kitaab kitaabka oo masduurin la sadareeyey fii raqin warqad korkeed ama dhexdeed lagu sadareeyey warqadda oo manshuurin la faafiyey oo la fidiyey iyo walbeyti beytkii gurigii gurigii day almacmuuri la camiray ee daacada lagu camiray wasaqfi saqafkii almarfuuci ee la kor yeelay walbaxri iyo baddii almasjuuri la buuxiyey ina cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisu la waaqicun mid dhacaya waay maa lahu uma sugnaanin min daaficin ku celiyo oo riixo dhaarihii marka muqsamu bihiga dhowr shay waay watuuri waawda ugu horeyso waawulqasam waaye waawyada ka dambeeyana waawulcadfi waaye sidaasaa fiican waayo qasamkii oo aan qaadanin jawaabtiisii aan qaadanin in haddana dhaar kale la keeno oo haddana dhaar kale lagu xijiyo oo mid kale lagu xijiyo xoogaa nadmiga hadalka aada ma u fiicnaa la dhahaa saa darteed marka waawaadka dambe oo dhan wa kitaabin walbeyti wasaqfi walbaxri kulluhaa waxaa weeyaan waawaatu cadfin waa caatifaad dhaartana marka waxay ku bilaabatay waduurida macna ahaan dabcan dhaar way tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala duuru sayna markuu ku dhaartay iyo kaas iyo kaas iyo kaas kale waay macnaha ayb waduuri baan ku dhaartay duuru sayna waay marka waa meeshii ilaahay nabiyullaahi muusa kula hadlay wa kitaabin wa maktuubin iyo kula qoray kaa oo masduurin la sadareeyey oo sadar sadar loo yeelay ayb kitaabkaasna sida loo badan yahay ama al adhar waa qur-aanka qur-aanka weeyaan kan marka lasla qoray la sadareeyey qaar waxay leeyihin maya waa towreed waayo towreed ilaahay gacantiisuu ku qoray in allaha tacaala kataba towraata biyadihi xadiid saxiixa sidaas ahaa waxaa kaloo wa kitaabin masduurin lagu macneeyey waraaqaha yani waxa ay malaa-igtu ka qorayaan insaanka oo qiyaamahana la keenayo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban midda la dhahayo shaygaa marka maktuubka ahee lasoo qoray ee acmaalu lcibaad lagu qoray taana kitaabka waa lagu macneeyey saddex macno waay marka waxaana adhar u ah qur-aanka in lagu macneeyo iyo wa kitaabin ku la qoray kaas oo masduurin la sadareeyey fii raqin warqad korkeed lagu sadareeyey warqadda oo manshuurin la faafiyey oo la fidiyey marka fii raqin masduurintay ku tacalluqaysaa walbeyti beytkii iyo beytkii baan ku dhaartay almacmuuri ee la camiray beytulmacmuurkana wuxuu ku yaalaa samada ee dadka mac- waxaa camiraada loogu sheegay dadka camirayo oo malaa-igta abaa aada iyo aada u badan ilaa marka aahaarta ama axaadiistu ay kusoo aroortay annahu yadkhuluhu kula yawmin sabcuuna alfan min almalaa-ikati toddobaatan kun oo malag ayaa gelaysa maalin kasto yatuufuuna bihi way ku dawaafayaan wayusalluuna fiihi way ku tukanayaan huma laa yacuuduuna ilayhi abadan weligood usoo noqon maayaan marka waa camiran yahay marka wasaqfi saqafkii ayaan ku dhaartay saqafkii day almarfuuci la kor la kor yeelay asaqfu lmarfuuc marka samadan loo jeedaa oo samadan marka waa la kor yeelay waalbaxri baddii ayaan ku dhaartay baddii day almasjuuri la buuxiyey almasjuur laba macnaa ku jiro bimacna almamluu oo carabtu waxay dhahaan sajartu linaaa idaa mala'tahu haddaad buuxiso weelka ayay waxay leeyihiin sajartu linaaa weelkii baan buuxiyey waana qowlu bni cabaas fii riwaayati cataa macnaha labaad walbaxri baddii baan ku dhaartay almasjuuri ee lahuri la huriyey baddii la hurinayey la shidaayey ee badda hadda miyadaa la shidayhe biictibaari maa satakuunu waay siday ahaan doonto qiyaamaha marka la gaaro badahaani waala waa la hurinayaa iyaga dhan inta la baabi'iyo oo la guriyo ayaa dab laga shidayaa marka almasjuuri almuuqadi ee la huriyey labadaas macno wey macno saddexaad bay sheegaan laakiin ma badna bimacna alyaabis badii qalalnayd ayb marka ay biyaha ka guraan ayaa ayaana loo jeedaa abulcaaliya sidaas ku fasiray macaanida unbaa ku jirto waida albixaaru sujiradna labada tafsiiron sheegnay baa sidoo kale iyadana lagu macneeyaa muqsamu bihigii waa lasoo sheegay maxaa loo dhaartay marka aaway muqsamu calayhigii ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu la waaqicun mid dhacaya waay ku dhacaya waay la kaa-inun marka in la dhaho waa la yeeli karay laakiin lawaaqicun ayaa la yihi mid dhacayo dhicitaanka qalbiga aada u saameey og nacam waa ahaanayaa iyo waa dhacayaa waa dhacayaa xoog badan maa lahu uma sugnaanin min daaficin ay daaficun ku riixayo oo maalintaa celin karo yowma tamuuru samaau mawran yowma maalin buu dhacayaa yowmada marka la waaqicun baa lagu tacallujina yowma maalin ayuu dhacayaa cadaabka alle tamuuru samaau samadii ay dhaqdhaqaaqayso mawran dhaqdhaqaaqid watasiiru ay soconayso aljibaalu buurihiina sayran socosho ay soconayaan watara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaabiyan soo marnay faweylun waadi naareed yowmaidin ama cadaab yowma-idin maalinka lilmukadibiina u sugnaaday kuwa la beeniyey aladiina mukadibiinta oo aladiina kuwii hum iyaguba fii khawdin dabaalasho dhexdeeda ahaaday ahaaday oo baatil dhex dabaalashadiis ku sugnaaday yalcabuuna xaal ay cayaarayaan iyagoo iska dheeldheelaya ayay baatil dhex dabaalanayaan laba shay baa marka meesha ku jirto baatilna waa dhex dabaalanayaan waa ku waa ku hadlayaan haddana wixii loo abuurayna waa ka dhoohan yihiin oo ciyaaray ku jiraan ciyaartuna marka waa sahwi iyo wixii loo abuuray inay ka maqan yihiin fii khawdin tana diin xumaba way waxay ka hadlayaanna waa been iyo abaatiil ee aakhiradii iyo wixii loo abuurayna waa ka dhoohan yihiin oo ciyaaray uga sugan yihiin yowma maalin ayuu u sugnaanayaa yani cadaabku kuwa mukadibiinta ah yudacuuna la qadanqadinayo oo la riixayo ilaa naari jahannama jahanamo naarteeda xaggeeda loo riixayo loo qadaanqadinayo dacan qadaanqadin yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa haadihi tani annaaru naartii waay allatii naarta oo kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihaa inaad beeninayseen afa sixrun sixir miyaa haadaa kan kan sixir miyaa hadda am antum am mise antum idinku laa tubsiruuna miyaydnan arkaynin miyaydnan u jeedaynin islowhaa gala naartii fasbiruu adkaysta oo cal- naartii ku adkaysta cala alcadaabi ku sabra ku adkaysta ow amase laa tasbiruu ha adkaysanina oo ha ku sabrinina sawaa-un waxaa jin ah calaykum idinka korkiina waxaa ku eg alsabru iyo waljazacu sawaa-un waa mubtada qabara loo soo qadara sawaa-un waxaa jin ah calaykum idinka korkiina ku siman alsabru sabarka iyo waljazacu iyo inaad argagaxdaan yani asabru wa tarkuhu waa isku mid maanta inamaa tujzowna waa la idin abaalmarinayaa maakii ayaa la idinku abaalmarinayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samayneyseen saa ayaa la dhahayaa kuwaa marka yowma yudacuuna yowmada waxaa laga bedelayaa yowmaidin faweylun yowmaidin lilmukadibiina cadaab ayaa maalinka kuwaa la beeniye usugnaaday yowma maalin baa kuwaa cadaab usugnaaday yudacuuna la riixayo oo la qadaanqadinayo addacu fi lugati addafcu fii qaswatin wa cunfin qofka marka la riixayo oo si qallafsanaan a loo riixayo oo qoorta inta laga qabto ama qadaadka la la tatajinayo nacam oo markaa yacni la qadaanqadinayo ayb waa riixitaan oo marka qaswa ay ku jirto ayb ilaa naari jahanama jahanamo naarteeda intii ka loo qadaanqadinayo dacan qadaanqadin iyo yacni kaxayn ayb waxaa kaloo dee dacanta masderka waxaa laga laqbeyn karaa ismu mafcuul waana la xaaleynaa marka dacan ay madcuuciina madcuuciina iyaga oo kuwa la riixaya ah ayaa jahanamo loo kaxaynayaa maadaama masder uu yahay nakirana uu yahay xaalo waa ku bannaan tahay yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa haadihi tani annaaru naarti waa alatii naarta oo kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihaa inaad beeninayseen afa sixrun sixir miyaa haadaa kan am mise antum idinku laa tubsiruuna idinkayna idinkaynan u jeedin ila adduunyaday waxaan sixir ku sheegeen qur-aankii iyagii hadda marka waxaa la leeyahay naartaani bal ka warrama iyadana sixir iyo indha sarcaad miya mase waa xaqiiqo islowhaa gala naartii fasbiruu adkaysta sabarka adkaysiyaa laga wada adkaysta ow amase laa tasbiruu ama ha adkaysanina sawaa-un waxaa siman calaykum idinka korkiina ku siman sabrukum sabarkiina iyo wajazacukum argagixiina inamaa tujzowna waa la idin abaal marinayaa maakii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samayneyseen markii kuwa mukadibiinta la sheegay muttaqiintiina aaway iyagu maxay leeyihiin ina almuttaqiina kuwii ilaahay ka dhowrsaday ee rabbi ka cabsaday fii jannaatin jannooyin dhexdooda ayay ahaanayaan ayb oo muttaqiintaasi marka waxay ku sugnaanayaan jannooyin iyo wa naciimin iyo nicmo ayay dhexdooda ahaanayaan ay ku sugnaanayaan faakihiina xaal ay yihiin kuwii nicmaysan isu bogaayo oo faaki yacni kuwa faakihaysanaya oo nicmaysanaya xaal ay yihiin bimaa aataahum biiitaa'ihim siintooda rabbuhum rabbigood uu siiyey darteed kuwa ku nicmaysan oo ku faakihaysanaya xaal ay yihiin wa waqaahum wuxuu ka koriyey rabbuhum rabbigood cadaabaljaxiimi jaxiimo cadaabkeeda ayaa rabbigood uu ka koriyey uu ka badbaadiyey ayb marka faakihiinadaas waxay inku tacalluqaysaa fii jannaati naciimidaas meesha ay ku tacalluqayso ay ina almuttaqiina yastaqiruuna fii jannaatin wa naciimin ay ku sugnaanayaan faakihiina iyagoo nicmaysan oo kuwa nicmaysan ah oo raaxaysanaya ayb ama mucjabiina isu bogsan bimaa aataahum biiitaa'ihim rabbuhum siintooda uu rabbigood siiyey nicmadaa darteed ayay kuwa ku faakihey xaalay ayyihiin kuwa faakihaysanaya wa waqaahum rabbuhum rabbigood wuxuu ka koriyey ee uu ka badbaadiyey cadaab aljaxiimi jaxiimo cadaabkeedii buu ka badbaadiyey ayb laba shay marka nicmona waa laysugu daray iyo dhibaato oo rabbi subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyey yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa markaa kuluu cuna washrabuu caba hanii-an aklan cunis iyo wa shurban cabid hanii-an bogaadin leh taas oo hanii-an bogaadin leh bimaa kuntum bikownikum ahaanshada aada ahaateen darteed tacmaluuna inaad samaynayseen camalkiina d- sababkiisa yani ayb muttaki'iina xaal ay yihiin kuwii dangiigo calaa sururin surur yani sariiro xaal aad- ay yihiin markaa yani kuwii ku dangiigo sar- sariiraha oo masfuufatin la safay wasawajnaa waanu u guurinay hum iyaga bixuurin baan u guurinay kuwo yacni cadcad ciinin oo indho waaweyn waa haweenkii jannada wey ayb marka mutaki'iinadana faakihiinada meeshay ku tacalluqaysa unbaa lagu tacallujinaya ayaa waxaan ujeedaa laga xaaleyna mutaki'iina jannadaabay ku sugnaanayaan mutaki'iina iyagoo cuskan oo ku dangiigo calaa sururin sariiro korkooda sariiraha oo masfuufatin kuwa la safay ah wasawajnaa waanu u guurinay hum iyaga bixuurin kuwa cadcad ayaan u guurinay ciinin oo indho waaweyn mu'miniintiina marka jannadii sidaa ayay ku heleen ayb wاladiina aamanuu watabacathum duriyathm biiimaani alxaqnaa bihim duriyathm wاladiina kuwii aamanuu rumeeyey watabacathum ay raacday duriyatuhum ubadkoodiina biiimaanin ay ku raaceen iimaan alxaqnaa kuwaa waan haleeshiinay bihim iyaga duriyatahum ubadkoodii ayaan haleeshiinay oon jannada ayaan ku haleeshiinay wamaa alatnaa ma anan nuqsaaminin hum iyaga kama anan nuqsaaminin min camalihim camalkooda yacni xaggiisa xaal uu yahay min shayin ay shay-an kama anan nuqsaaminin kullu mri'in mid kastaa qof kastaa bimaa wixii kasaba uu shaqeeyey uu kasbaday rahiinun ku xabisan waay aayaddan laba tafsiir baa ku jirto labada tafsiirna waxay ka baxayaan duriyadaasi cidda ay yihiin tafsiir wuxuu leeyahay duriyadu waa ilmo yaryar iyaga ubadkoodii aan qaan gaarin oo iyagoo yaryar adduunya dhintay ayaa laga wadaa tafsiir kalena wuxuu leeyahay ma ahane duriyadu waa kuwo waaweyn ilmihii ay dhaleen ilmahoodii kuwii sii dhaleen duriyadoodii oo waaweyn oo iyagu qaan gaaray oo mukalafiin noqday mar hadday iimaanka ku raaceen aabbayaalkiina jannada ay galeenay meel kore ay joogaan duriyadii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa iyaguna iimaan ay jannada ku galaan sababkiisa ayay lahaayeene kuwaa markay jannada soo galaan wain kaana waalidkood yaynanba gaarine kor ayaa loo soo qaadayaa waalidkii ayaa la haleeshiinayaa duriyadii macna marka labadaa macnaa ku jirta hadba duriyadu inay dad waaweyn ay yihiin iyo dad yaryar inay yihiin marka laga dhiga dad waaweynna biiimaanin meel bay ku tacalluqeen ilmo yaryar marka laga dhigana biiimaaninta meel kaley ku tacalluqaysaa marka aayadda tarkiibkeeda labada macnuu ku kala xiran yahay aada marka in loogu fiirsaday u baahan tahay marka waladiina kuwii aamanuu rumeeyey ibnu cabaas muhaajiriin iyo ansaaruu ka macneeyey watabacathum oo ay raacday duriyatuhum duriyadoodiina ay raaceen aabbayaalkay raaceen maxay ku raaceenna bi-iimaan inay ku raaceen oo iimaankay uga daydeen oo aabbayaalkiina mu'miniinay ahaayeen duriyadiina iimaanka waa ku raacday aabbayaalkii kuwaas aawo khabarkii waladiina alxaqnaa waay khabarkii marka waan haleeshiinay kuwaas bihim iyaga duriyatahum ubadkoodii baan alxaqnaa waan haleeshiinay bihim aabbayaalkaas duriyatahum ilmahoodii baan haleeshiinay waa u keennay waay meesha ay aabbayaalku jannada ka joogaan ayaan ilmihii soo gaarsiinay oo ilmahoodii ugu keennay ilmahaasina marka waa kuway dhaleen oo haddana waa weyn oo aan saqiirin yacni yaraan aan ku dhimanine bal qaangaar iyo kasii kor noqday mar hadday iimaankii la imaadeen oy dadaaleen oo asalkii jannada lagu gelayay ay la imaadeen oo hadda gaalnimo aynan ku dhicin oo ay iimaan ku dhinteen aabbayaalkiina ay wanaagsanaayeen ilmihii waa lasoo qaadayaa aabbayaalkiia loo keenaa marka aabbayaalku marka nicmay u tahay lianna aabbayaalku duriyadoodii inay jannada isla joogaan isku meel joogaan waa jecel yihiin tafsiir marka sidaas waaye tafsiirka kale ibnu cabaas isagana waa lagawaa laga wariyey wاladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum duriyadii marka wuxuu ka dhigayaa ilmihii saqiiray ee iyagoon qaan gaarin dhintay marka macnuhu wuxuu noqonayaa wاladiina kuwii aamanuu rumeeyey watabacathum ay raacday duriyatuhum ubadkoodiina ay raaceen alxaqnaa bihim yacni waan haleeshiinay maxaa lagu haleeshiiyeyna biiimaanin iimaanka yaanu ku haleeshiinay dartiis nacam ayb bisababi iimaani alaabaa waay marka aabbayaalka iimaankii ay lahaayeen darteed ayaanu ilmahaa ilmahoodii aan ku haleeshiinay marka biiimaaninta marka alxaqnaada ayay ku tacalluqaysaa haddii marka ilmo yaryaroo siqaar aan laga dhigo ayb ay bisababi iimaani alaabaa'i ayaan kuwan yaryar ee aan iimaan ayagaba iyagoon gaarin dhintay aabbayaalkood ayaan iimaankii aabbayaalku ay lahaayeen dartiis ayaan ayagana aabbayaalkii u raacin oon ugu darnay axkaamta adduunyaduna sidaas waa ogow oo ilmaha yaryar daartan adduunyada waxay ku xugun yihiin waalidkood haddii waalidku muslim uu yahay ilmuhuna waxay noqonayaan muslimiin hadday dhintaan qabuuraha muslimiinta lagu duuga ma la dhahayo cunugan ma qaangaarin mukalaf ma noqonin yaa og inuu muslim noqonayo hadduu qaangaaro iyo in kale maya ma la dhahayo iimaanka ayaa sareeya mar walba isaga aabihii iyo hooyadii haddii mid gaalno yahay midna muslim uu yahayna wuxuu raacayaa kan muslimkaa mar kasto oo ilmuhu waalidka waxay ka raacaan kan muslimka ay raacayaan ilmaha yaryarka aan qaangaarin muslimnimadooda la xukumaa waalidka mid kamida hadduu muslimba yahayba ayb meeshaas marka wuxuu leeyahay xataa haddii qof muslima uu soo qaato aabbayaalkoodna aan la ogeyn ama yacnii qof muslima marka uu soo qaato oo uu ka dhigto marka qofkaa muslimka unbaa la raacinayaa muslim unbaa laga soo qaadaa ilmahaas ayb adduunyada marka la joogo laakiin waalidku markau labaduba ay gaalo yihiin ilmahana xugun ahaan marka ay dhintaan qubuuraha gaalada la iskaga duuga xugunka aakhira laakiin waa wax kale adduunyada marka la joogo waay nacam oo ilaa ilmahan gaalada iyagoon qaangaarin aan yacni dhimanayo iyaga laftooda bacdil axaadiid inay jannada ku jiraanay tilmaamaysaa nacam xadiidkii dheeraayo nebiga riyadii ku saabsanaa ibraahim buu arkay oo ilmo yaryarna ay midig ka jiraan kuwana bidix ka jiraan jannadiina ku jiro kuwa bidixda marka waa kuwii gaalada yaraanta ku dhintay ee aan qaangaarin qaarna waa la imtixaana bay leeyihiin ilmaha hadday yaraan ku dhintaan waa la imtixaanayaa aakhira markii la tago imtixaanka hadday ku guuleystaan jannay gelayaan haddii kalena maya qaar baasaa dhahay ayb marka macnaha dambe wuxuu noqonayaa waladiina kuwii aamanuu rumeeyey watabacathum ay raacday duriyatuhum ubadkoodii ay raaceen alxaqnaa bihim yaraanay ku dhinteen alxaqnaa waan haleeshiinay bihim aabbayaalkaasi duriyatahum ubadkoodii baan haleeshiinay maxaa lagu haleeshiiyeyna biiimaanin biiimaani l aabaa-i aabbayaalka iimaankooda dartiis ayaan ku haleeshiinay labadaas tafsiir baa marka meeshaa ku jirta wamaa alatnaahum waxaase loo badan yahay kan hore isagaadna moodaa inuu aada u dhib yar yahayba ayb nin ilmo dhalay ilmuhu ay waaweynaadeen iimaanka ay ka raaceen sidaas ay ku dhinteen aabbayaalku hadday darajo sare joogeen ilmihii kor baa loo soo qaadaa ayb dabcan ilmuhu hadday darajadoodu saraysana aabbayaalka waa loo keenaa iyagana kor baa aabbayaalkii loo soo qaadaa iyo waalidkii aabba marka la leeyahayna un marka waladiina aamanuuda inkastoo niman ay ku dhacayaan hooyooyinka iyana waa la mid ayaga laftooda kuwan duriya iyo ubad unbay u yihiin wamaa alatnaahum ma nuqsaaminin kama aanan nuqsaaminin min camalihim camalkooda min shayin ay shayan waxba kama aanan nuqsaaminin kullu mri'in qof kasto yani wamaa alatnaahum min camalihim min shayin waxay ka dhigan tahay markaan aan ilmihii aan soo qaadayno oo aan kor yeelayno oo aan kor usoo qaadayno maahan inaan aabbayaalka soo dejinaynoon hoos u dhigayno bal ayagoon aabbayaalkii waxba laga nuqsaaminin baa ilmihii kor loo soo qaadaya ayb kullu mri'in qof kastaa bimaa kasaba wixii uu shaqeeyey uu kasbaday rahiinun mid u xabisan aayaddan marka cumuumkan baa ka muuqdo kullu mri'in bimaa kasaba rahiin qof walbaa wuxuu shaqaysto u xabisan yahay fii suurati lmudathirna waxaan ugu tegi doonaa kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ilaa asxaab alyamiin ma ahani asxaabulyamiina laga soo reebay meeshaani ayb marka ada asxaabulyamiinka waxaa un loo jeedaa dembigooda naarta inay ku waaraan ayay nafta u xabisnaanaysaa haddaynan asxaabulyamiin ahayn marka hadday mu'minad noqotana asxaabulyamiin ay noqotana xabsi joogto ah xabisnaan mayso oo ilaahay waa un fakinayaa ayb kullu mri'in qof kastaa bimaa kasaba rahiinun maxbuus waaye bimaa kasaba wixii uu shaqaystay ee uu kasbaday ayuu u xabisan yahay mid ku u xabisan waay waamdadnaahum bifaakihatin walaxmin mimaa yashtahuun waamdadnaa waanu taagnay hum iyagii ayaanu u taagnay waa u siyaadinay bifaakihatin wax lagu faakihaysto ayaanu ku siyaadinay iyo walaxmin hilib mimaa ah yashtahuuna kay ishtihaynayeen ah oy jeclaysanayeen yatanaasacuuna way kala jiidjiidanayaan way isasiinwaa isa siisiinayaan ama yatanaasacuuna xaal ay isa siisiinayaan fiihaa jannada dhexdeeda ka-san koob ayay isu dhiidhiibayaan oo isa siisiinayaan ka-siga oo laa laqwun laqwi hadal meel ka dhac leh fiihaa dhexdeeda uunan ahaanin walaa ta'hiimun isdambaajinna aynan ahaanin dhexdiisa marka ka-san mar haddii la yidhi khamradaa loo jeedaa waayo laa laqwun fiihaa walaa ta'hiimunna waa laga fahmay marka majaaz mursal ah baa meeshaa ku jiro waxaa weeyaan min itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli maxalkii khamrada ay ku jirtaa la idlaaqay waxa ku jiraana la rabaa ka-san marka waa koobkii ay khamradii ku jirtay khamro dhan lamaba sheeginba mar haddii koobkii la idlaaqay ayaa la idlaaqay laakiin waxaa loo jeedaa waxa ku jira oo khamrada ah yatanaasacuuna way isa siisiinayaan fiihaa jannadii dhexdeeda ka-san koob khamri ah bay isa siisiinayaan kaa oo laa laqwun laqwi fiihaa meel ka dhac hadal meel ka dhaca fiihaa dhexdeeda uunan ahayn walaa ta'hiimun in la dembaajiyo dembi lagu xukumana aan ahayn dhexdeeda laa laqwun waa la aqriyay fiiha laa laqwana waa la aqriyay laa laqwun marka la aqrinaayo waa laadii alcaamila camala laysa laa laqwa marka la yihaahdana naafiya liljinsi waay labadooda marka naafiya liljinsidaa xeel dheer istiqraaq iyada yani waa jinsiga dhan ay anfinaysaa laa laqwa marka la laqbeynayo marka waxaa la dhahayaa laa laqwa wax meel ka dhac ah wax meel ka dhaca fiihaa dhexdeeda aynan ahayn walaa ta'hiim iswax isdambaajin ana dhexdeeda aynan ahayn wayatuufu waxaa wareegaya calayhim iyaga korkooda khilmaanun wiilal ayaa dushooda dawaafayo wareegayo wiilasha oo lahum iyaga u sugnaaday kaannahum xaal ay la too yihiin lu-lu-un luul jawharad maknuunun la dhowray oo gacmaha iyo wasaqda iyo laga ilaaliyaad moodeysaa wa aqbala bacduhum wa aqbala wou jeestay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkiisa ayuu kusoo jeestay yatasaa'aluuna xaal ay isa su-aalayaan qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn qablu hadda ka hor yacnii myacni jannadan aan ku jirno ee daartan dhexdeeda ka hor mushfiqiina ayaan ahayn kuwa baqa kuwa baqo fii ahlinaa xaal aan nahay ehelkeenna dhexdeyda innagoo guryaheenna joogno ehelkeennii ku dhex jiro ayaan waxaan ahayn kuwa markaa yacni baqo ayaan ahayn ayb marka waa min qabli liqaa'i illaahi iyo jannadan intaanan soo gelin ka hor qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn qablu qabla liqaa'i rabbinaa rabbigeen la kulankiisa aan la kulannay ka hor mushfiqiina kuwii baqayaan ahayn oo baqo fii ahlinaa ehelkeenna dhexdooda xaal aan nahay meeshaabaan marka yacnii kuwa baqa ayaan ku ahayn manduuqa aayadda marka waxay tusaysaa dadkan jannada galay asbaabta ay jannada ku galeen cabsi inay ahayd ay rabbi ka baqayaan waa manduuq mafhuumka aayaddana waxaa ku jiro qofkii aan cabsanin adduunyada aan inaba ku cabsanin jannada inuunan gelaynin waayo kuwaan jannada galay cabsi allay jannada ku galeen kii laga waayana ma gelaayo jannada nacam asalka cabsida alla qofka laga waayo walidaalika aayatii aayaddii suuratu faatirna waxay ahayd waqaaluu alxamdu lilahi aladii adhaba cana alxasan murug ayaaba haysay intay adduunyada joogeen talow maxaad ku dambayn doontaan khaatimadiina ma fiicnaan doontaa ilaahay ma idinka raalli noqon doonaa cabsi ayaa ku jirtay marka almnu min makrillaahi ama min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisaoo laga aamin noqdo dembi aada u weyn waay isaga laftiisaa lagu halaagsamaaba qofku marka in cabsi ay ku jirto rajana ay ku jirto famana allaahu ilaahay wuu galladaystay calaynaa korkeennu ku galladaystay bilmaqfirati dembi dhaaf ayuu nagu galladaystay wawaqaanaa waa naga koriyey cadaaba samuumi yacnii maqaarka gudihiisa cadaabkii galayay ayuu rabbi naga koriyey cadaaba samuum dhowr macnaa lagu macneeyaa asamuum ismun min asmaa'i jahannam waa la yidhi marka cadaaba samuum jahanamo cadaabkeeda unba ayuu noqona macnaha labaadna waxa uu yahay cadaaba samuum kulaylka meesha ay jirka uu ka dulduleelo oo dhididka uu kasoo baxo kulaylka galo ayaa la yidhaahdaa waayo asamuum marka laleeyahy masaamaatu ljismi masaamaat waxaa la yidhaha meelaha dulduleelo dhididka uu kasoo baxo marka cadaaba samuum marka wuxuu noqonayaa dabaysha kulul ee ama yacni hanfida wawadato ama nohda wadato meelaha qaarkood dhulkan khaliijka iyo xilliyada qaar yacni waxaa socota dabayl kulul ayaa qofka ku dhacayso wejigay ka diiranaysaa jirkiisa maqaarkiisa ayuu ka dareemayaa kulayl nohdaas ama hanfidaasna waa laga waa lagu macneeyey marka hadda hanfi adduunyo ayaa lala cabaada hanfida aakhiro ee jahanama hanfida jahanama maxaad u malaynay marka waa daran tahay cadaaba samuum waxaa kalay dhahaan yacnii cadaabka maqaarka cadaab gibileed marka qofka gibilkiisa ama maqaarkiisa cadaab galaya way wawaqaana cadaaba samuum cadaabka hanfida jahanamo ah ayuu rabbi naga koriyey inaa anagu kunaa waxaanu ahayn min qablu min qabli liqaa'i illaahi ilaahay la kulankiisa ka hor nadcuuhu inaan caabudayna ayaan ahayn rabbi inaan caabudaynay inahu alla isagu huwa isagu albaru weeyaan mid ixsaan badan oo baari ah addoommadiisa u naxariisto alraxiimu alraaximu ee naxariisto ayb ayb marka inahu huwa lbaru raxiimu tacliil jumle in laga dhigana waa bannaan tahay jumle iska bilow ana in laga dhigo waa bannaan tahay inaa anagu kunaa waxaanu ahayn min qablu la kulanka alle hortii intaanan alle la kulmin nadcuu inaan caabudayno hu alle maxaa yeelay oon u caabudaynen ixsaankiisaa la rajayna inahu alle isagu huwa isagu albaru alla baari ah oo ixsaankiisu badan yahay alraxiimu alraaximu naxariisanayo fadakir famaa anta binicmati rabbika bikaahinin walaa majnuun fadakir waani oo kuwan marka yacnii wax u sheeg famaa anta adigu ma tihid bikaahinin mid kitaab gaablow ah oo qeyb aan loo waramin loo sheegin mid isku kallifaya inuu ka waramo ma tihid walaa majnuunin ku waalanna ma tihid adiga binicmati rabbika rabbigaa nicmada uu kuu nicmeeyey darteed ayaadan ku ahayn mid waalan ama kitaab gaablow aadan ku ahayn ee rabbi baaba marka caqli wanaagsan xikmad fara badan yacni wanaag iyo wax kastoo fiican rabbi baaba kugu nicmeeyey marka nicmadaa rabbi darteed ama sababteed ayaadan u ahayn ku waalan ama kitaab gaablow aadan u ahayn sidaa waa macno macno labaadna binicmati rabbika in jumlo oo qasam laga dhigo oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa fadakir waani famaa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisaan ku dhaartaye bikaahinin ku waalan adiga ma tihid walaa kuwa yacni kitaab gaablow a ma tihid walaa majnuunin mid waalanna maba tihidba nacam nicmada rabbi baan ku dhaartaye ayb labadaa unbaa ugu roon ayb am yaquuluuna shaacirun natarabasu bihi rayba almanuun markii ay markaa aflagaadada iyo cayda iyo waa kaahin waa saaxir iyo ay waxba u qaban weysay ayay haddana waxay leeyihiin bal aan iska sugno inta musiibada zamanka intay kaga imaanaysay dilayso aan iskaga sabarno aan iska sugno am yaquuluuna ayaquuluuna ma waxay odhanayaan huwa isagu moxamed shaacirun shaacir weeyaan miyay leeyihiin shaacirka oo natarabbasu yacni aan suganayna bihi isaga rayba almanuuni dahriga iyo zamanka masaa'ibtiisa aan la suganayno qul waxaa tiraa tarabbasuu sugta fa innii aniga macakum idinka la jirkiina xaal aan ahay min almutarabbisiina kuwa suganayaan ka mid ahay marka am yaquuluunada bal waa laga dhigi karaa bal ayaquuluuna huwa shaacirun amtan soo socotoo dhanna am hamsatu istifhaam unbaa laga macneeyaa sida badan am yaquuluuna ayaquuluuna miyay odhanayaan huwa moxamed isagu shaacirun waa shaacir gabyaa ku gabyo natarabbasu waan suganaynaa bihi isagaan la suganaynaa rayba almanuuni zamanka ama waqtiga masaa-ibtiisa imaanaysa unbaan la suganaynaa markaasuu dhimanayaa macnaha shucaradii hore aftahanada ah ee laga cabsan jirayba oo dadka dhibka ku ahaaba siday u shicrayeen u shicrayeen markii dambe waa un iska dhinteen marka intuu ka dhintaan iska sugaynaa bay leeyihiin marka rayba almanuun ereygan almanuun waa yudakaru wa yuanah yudakar wa yuanah mudakarna waa noqdaa muanahna waa noqdaa markuu mudakar noqdo macnihiisu waa addahru marka luqada carabigana abyaad badanoo shawaahid baa jirto marka almanuun bimacna dahr in laga wado marka natarabasu bihi waxaan la suganaynaa rayba almanuuni yacni masaa'ib addahri waqtiga masaa'ibtiisaan la suganaynaa si waa sidaas ama almanuun in inta la ta'niifiyo laga dhiga marka bimacna almaniya almaniya waa geerida marka natarabasu bihi waxaan la suganaynaa rayba almanuuni geerida musiibadeeda dhimashada musiibadeeda unbaan la suganaynaa qul waxaa tiraa tarabasuu sugta fa innii aniga macakum idinka la jirkiina minalmuxaalaan ahay min almutarabbisiina kuwa suganayaan ka mid ahay fa innii min almutarabbisiinaan ahay macakum idinka la jirkiina xaalaan ahay aan isa sugno marka am ta'muruhum ata'muruhum miyay amraysaa axlaamuhum cuquushoodii miyaa amarta miyaa amrayso bi haadaa kan in alle la beeniyo bacdigii la beeniyo caqligoodii miyaa sidaa faray am hum bal e hum iyagu caqli fiicani sidaa ma faree hum iyagu qowmun qolo waayo daaquuna xadgudbay iyagaa marka xadkii jaray oo dhaafay ee caqligu sidaa ma keenayo nacam waxaan iyagu ay ku jiraan caqligoodu ma keenayo meeshaa marka waxaa la yidhi camru bnulcaas ayaa waxaa lagu yidhi quraysh caqli baa lagu sheegi jiray oo dad markaa yacni ulul axlaami wanuha ayaa lagu sifeyn jiray maxaa ku dhacay oo yacni ay la rumayn waayeen marka markaasuu wuxuu yidhi tilka cuquulun kaadaha allahu waxaas waa caqli ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqda uunan waafajinin oo ilaahay shirqoolkiisii ku dhacay iyagii baa xumaan la yimid say xumaan ula imaanayeen baa waxaa lagu abaalmariyey caqligoodii in la dabagediyo ay ku fakari waayaan marka bani aadamka isagoo caqligii uu ku jiro khibradii ay ku jirto kartidii ay ku jirto ayaa haddii tawfiiqda laga qaato rabbi uu ka qaado ou noqonayaa marka wax eber ah caqligiisa ounan shaqaynaynin markaa wuxuu yidhi tilka cuquulun kaadaha allaahu ilaahay baa garabkooda ka baxay marka caqligoodii waa shaqay waaye meeshii saxda ahayd am ta'muruhum ata'muruhum axlaamuhum cuquushoodii miyaa amrayso oo farayso bi haadaa kan oo takdiibka ah am hum am bal e hum iyagu qowmun qolo waayo daaquuna xadgudbay mise iyagaa xadgudbay de caqli rajiix ah oo saxiix ah oo toosan ma faraayo sidaan iyagaa xadgudbay am yaquuluuna taqawalahu ayaquuluuna miyay odhanayaan taqawala wow ku yacni wow abuurtay moxamed hu qur-aankan isagaa abuurtay oo samaystay oo ku qowlay bal e laa yu'minuuna rumayn maayaan marka de ilaa hadduu ku been abuuran lahaa maba been abuuranina waaba la qaban lahaa ilaahay uma gargaarin walow taqawala calayna bacda alaqaawiili la akhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiin ayb falyatuu bixadiiin falyatuu ha la kaaleeyeen bixadiiin sheeko sheekada oo midlihi qur-aanka oo kale ah bal hala imaadeen in kaanuu haddii ay ahaadeen saadiqiina kuwa run sheegayo bal hala yimaadeen marka qur-aanka hadduu isagu samaystay ee idinka maa samaysataan oo la timaadaan waa tacjiiz marka waa la cajzi geliyey am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquuna akhuliquu miyaa la abuuray iyaga min gayri shayin shay la-aan min gayri muujidin mid iyaga ahaysiiyo oo iyaga markaa yacnii myacni qadaro oo jaangooyo iyaga iyo acmaashooda la-aantii miyaa layska abuuray oo iska samaysmeen amase hum iyaga ayaa alkhaaliquuna kuwa wax abuuraya kuwa wax abuuro ah oo naftooda iyaga miyaa abuuray hay-addan marka siday u gaaban tahay haddana yacni aada bay xujo ugu tahay mulxid kasto qof kasta oo yidhaahdo dabeecadaa wax abuurtay ama qarax dhacay ayaa wax ku samaysmeenay wax ku abuurmeen yiraahdo oo qolooyinkan fiisishaniska ah iyo kuwan yacni malaaxidada ah ay leeyihiin adduunyadan oo dhan waxaasuu ku samaysmay dadkii tadawur ayaa ku dhacay tartiib tartiib ayay usoo tadawurayeen ilaa ay sidaan hadda usoo ekaadaan iyo kulligood aayaddan baa eber ka dhigaysa waayo aayadda laba ixtimaalay sheegtay labada ixtimaalna waa mustaxiil yani waxaan ujeedaa laba shay bay sheegtay oo mid kastaa mustaxiil uu yahay am khuliquu min gayri shayin min gayri shayin hadda shay-in waxaa laga wadaa allah marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay wax yacni cid abuurtay iyadoo aan jirin miyay iyagu abuurmeen oo iska samaysmeen waa maya waayo adiga hadda waxa ugu yar ee yacni aada arkayso ee adduunyadan hadda yaallo farsamo haddaad shay la farsameeyey haddaad aragto farsamo yaqaan waa inuu jiro farsamadu waxay ku tusaysaa farsamo yaqaan say ku dhacday marka adduunyadan cirkan iyo dhulkan iyo qofkan bani aadamkan sidan u tan u habaysan oo hab abuurkiisu sidaan u habaysan yahay in la yidhaha waa iska samaysmay ookiyaalka qofka ugu jiro ama yacni koobkaas na la yidhaahdo ma samaysmi karo ilaa waxaas laysku dardara ma ahanin ayb marka qofkan mulxidkay wax diidayo waxaan yaa sameeyey marka la yidhaha anaa sameeyey buu ku leey see laysugu dardaray kaasaa lagu daray kanaa lagu daray kan baa lagu daray shaygan iskama imaanayuu ku leeyahay ee adigan nool ee ordayay hadlaayana see adiga isaga timid marka marka aayaddu marka shayga koowaad waxa uu yahay am khuliquu min gayri shayin ay min gayri muujidin mid ahaysiiyo la-aantiis miyaa iyaga la abuuray waay miyaa la abuuray waa maya taas iyaga kufaaru qurayshba ma dhihi jirin ma layska kiin abuuray cid idin abuurtay iyadoo aynan jirin mayay dhahayaan am hum lkhaaliquuna mase iyagaa abuuray naftooda haddaan idinka aydnan iska samaysmin oo laabudda min khaaliq ay tahay su-aasha hore warka hore ka baxaa haddii jawaabtu ay noqoto maya ma anan iska samaysmin axad unbaa na sameeyey hadda idinka maa isa sameeyey marka waa yahay jawaabtu hadday maya noqoto innaga isma anaan samaynin dee laabudda marka axad idin sameeyaa jiro muslimku waxa uu dhahaya marka waxay tahay axadkaa idin idin sameeyey annagana na sameeyey keligiis aan caabudno halka marka ay ka imaanayso waa kaana am mise hum iyaga unbaa ayaa alkhaaliquuna kuwa wax abuuray oho wax iyaga nafsadooda abuuray haddii iyaga nafsadooda aynan abuurin koonkan waayahay wax ma ka abuureen makhluuqaadkan waaweyn am khalaqu samaawaati a khalaquu miyay abuureen asamaawaati miyay abuureen ciraryaalo walarda dhulkii miyay abuureen ma abuurin waayo iyaduna bal e laa yuuqinuuna yaqiinin maayaan marka waxaa la leeyahay sideed idinka addoonnimada u diideysaan ilaahay keliya inaa caabuddaan see u diidi kartaan layskama kiin abuurin wax la-aan idinkana isma abuurin ee cibaadaa la idinku leeyahay marka waana oo allahaa idin abuuray inaad raacdaan wuxuu idin farayo ayaa la idinka rabaa sharci baa idinku soconaya korkiina sidaas waa tafsiir min gayri shay-in waxaa kaloo laga macneeyaa yacni ay ligayri shayin tacliil in minta laga dhigo oo ligayri shayin xikmad la-aan maa la idin abuuray idinka waa idinka diidaya inaad rabbi caabudaane ma la yska kiin abuuray iyadoo wax xikmad ah aynan ka dambeynin abuuritaankiina sidaasna sax ma aha oo yacni saa la idinma abuurine cibaada la idin abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun am khalaqu samaawaati walarda bal laa yuuqinuun am cindahum a cindahum agtooda miyaa ma waxaa ahaaday khasaa-inu rabbika rabbigaa qasnadihiisa iyo kaydadkiisa am mise hum iyaga almusaytiruuna kuwa wax qahrayo oo dadka ku salladan waayo ayb meeshanna marka macno kalaa ku jiro ah ee haddii aynan waxba abuurin oo iyaga la abuuray waayahaye ma deeqtoomi karaan rabbi ma ka maarmaan oo iyaga niman wax haysto oo khasaa-intan dhulka iyaga miyaa gacanta ku hayo rabbi waa ka maa miyay ka maarmi karaan waa maya istiqnaa daatiya ma leh axadka istiqnaa daatiga leh keliya un baana cibaado astaahilo ilaahay baana istiqnaa daatiya leh wixii alla ka soo haray istiqnaa daatiya ma laha oo rabbina kama maarmaan iyaga noloshooda siday rabaan uma wadwadan karaan kan adduunyada ugu xooga badan dadka makhluuqa ugu hantida badan ugu dowladda weyn istiqnaa daatiya ma haysto wuxuu dadka ugu duulaayo ama oadba marka saaxiibada u badsanayo oo gaashaanbuurta u badsanayo istiqnaa daatiya ma qabo waayo haddou qabo maba u baahdeenba saaxiib iyo gaashaanbuursi uma baahdeen bannaankaasuu keligiis istaagi lahaa wax badan oo iyagu aynan jeclaynna waa ku dhacaan oo waxaa ku dhacaya maxay ugu dhacayaan hadday iyagu isku filan yihiin marka wax alla a yacni bani aadam makhluuq isku filan ma jiro oo rabbi ka maarmo am cindahum a cindahum agtooda khasaa-inu rabbika rabbigaana kaydadkiisa miyaa agtooda ahaaday am mise hum iyagu almusaydiruuna kuwo wax qahri karo wax qasbo oo iyagu markaa yacni salladan oo dadka ku salladan oo koonka ku salladan miyaa ayb oo sidaana ma aano hadday wax xukumi lahaayeen iyagaba ma dhinteen iyagaa xanuunsanayo iyagiibaa jiranayo iyagiibaa yacnii mamlakada ugu dheer markay ayaan socotaba hooseedan u degaysa waa dhammaanaysa oo baaba-aysa am lahum sullamun alahum ma waxay leeyihiin iyaga sullamun jaranjaro ama sallaan miyay leeyihiin jaranjaro yastamicuuna kaasoo yastamicuuna ay dhegaysanayaan fiihi ay minhu xaggiisa ay kasoo dhegaysanayaan wixii ay dhegaysanayeen waa la gooyey waa maxay alkhabara min asamaai khabarka samada laga soo xukumayo jaranjaro ay ritaan oo ilaa samada ay ku koraan oo warka samada laga soo xukumayo ay ku dhagaystaan miyay iyagu leeyihiin falya-ti hala kaalayo mustamicuhum kooda dhagaysto bisulaanin xujo xujada oo mubiinin cad xujo cad bala keeno marka yastamicuuna fiihidaas waxaan ka laqbaynay ay minhu minhu ama calayhi waa laga laqbayn karaa sallaanka korkiisa jaranjaro miyaa u sugnaatay jaranjaradaasoo korkeeda ay ka dhagaysanayaan waxa lasoo maamulayo lasoo xukumayo am lahum alahum miyay leeyihiin iyaga sullamun jaranjaro yastamicuuna taa oo yastamicuuna ay dhegaysanayaan fiihi jaranjaradaa korkeeda ama fiihi minhu jaranjaradaa xaggeeda alkhabara min asamaa'i ay kasoo dhegaysanayaan male falyaati hala kaalayo mustamicuhum hala imaado kooda dhegaysanayo bisuldaanin xujo xujada oo mubiinin cad am lahu lbanaatu walakum lbanuun am lahu alahu alla miyaa usugnaama waxaa u sugnaaday albanaatu gabdhihii walakum idinkuna albanuuna miyaa idiin sugnaaday wiilashii calaaqada aayadan aayadihii la soo waday ay la leedahay waxay tahay ilaahay waa waaxid waaxidkiisaasna wax ka farcan ma alla ma jiraan haddii marka la yidhaha ilaahay subxaanahu watacaala ilmou leeyahay waaxidnimadii baa meesha ka maqnaanaysa nacam waxaa lasoo taqriirinayay maanta dhanna aayaduhu waxay ahaayeen towxiid ayb marka istiqnaagiina meeshii waa ka baxayaa marka am lahu lbanaatu maxaa loo yiriyo gabdhaha loo sheegay iyaga say la ahayd waayo maxaa yeele iyaga waa kuwa ilaahay gabdho u nisbeeyey marka gabar iyo wiil toona ilaahay subxaanahu watacaala ma loo nisbay karo waayo waaxidnimadii ayaa markaa baaba-aysaba am lahu lbanaatu alahu alla miya ma waxaa usugnaaday albanaatu gabdho miyuu leeyahay walakum idinkuna albanuuna wiilashi miyaa idiin sugnaaday ood leedihiin am tas'aluhum ajran am tas'aluhum atas'aluhum miyaad su-aalanaysaa adiga nebi moxamedow ajran ujro miyaad weydiisanaysaa fahum iyagu markaasi muhqaluuna kuwa la cuslaynayo ay yihiin min maqramin qaan iyo dayn darteed miyaa marka kuwa loo cuslaynayo ay u yihiin sidaa miyay kaaga tageen oo aynan yacnii risaaladii ay kaaga qaadan la-yihiin risaaladii miyaad adigu ujro iyo lacag iyo wax miyaad ku weydiisataa oo deyntii wixii aada weydiisanaysay intay qaan iyo deyn ku noqotay la cuslaatay midna taas maa jirta waa iyadana am tas'aluhum atas'aluhum miyaad su-aalaysaa ajran ujro miyaad weydiinaysaa iyaga fii tabliiqi risaalati miyaad ujro ku su-aalanaysaa maba ku su-aalayside fahum iyagu markaasi min maqramin deyn daraaddeed muhqaluuna kuwa la cusleeyey miyaa marka oo deyntaa qaantaas miyaa lagu cusleeyey marka am cindahum a cindahum agtooda ma waxaa ahaaday algeybu cilmiga maqan oo dadka indhahooda ka maqan fahum iyagu markaa yaktubuuna ay qorayaan yani iyaga miyaa tashriic dejinayo waxaa dadka ka maqan oo aynan dadka u jeedin oo qeybka ah miyay ayagu kasoo daalacdaan looxul maxfuudka markaasay dadka sharci iyo qaanuun u dejinayaan maya sidaa maahan iyagu waxa ma daalacan karaan waxna ma oga am cindahum a cindahum agtoodu agtooda algeybu miyaa ahaaday waxa maqan ay cilmu maa qaaba canhum waxyaga ka maqnaaday si ay markaa u ogaadaan waxa rasuulka u sheegayo ee qiyaamaha iyo bacdigu baatil inuu yahay yacni maogtahay xujadu xujo waxay u baahan tahay marka in xujo looga hor imaado nebigii marka wuxuu leeyahay xagga allo wuxuu kala imaanayaa bacdi iyo isa soo bixinaya is abaalmarin baa jirto iyaguna waxay leeyihin maya ma jirto marka waxaa laleeyahay iyagu cilmi aan la arkaynin oo ay meel kasoo guuriyaan oo u sheegay in waxaan nebigu sheegaya baatil ay yihiin miyaa jiro hadduu jiro ha keenaanba aan aragno waa dad umiyiin oo waxba aan ogeyn ayb oo fahum iyagu markaa yaktubuuna ay qorayaan qataada marka wuxuu leeyahay hada jawaabun liqowlihim natarabasu bihi rayba almanuun zamanka iyo yacnii waqtiga masaa'ibtiisaan la sugaynaa iyaga soo ma dhihin marka tanaa loogu jawaabay marka a cindahum cilmu lgeybi xataa calimuu ana muxamedan sal l slama yamuutu qablahu qeyb miyay og yihiin oo ay markaa ogaadeen in muxamed hortood uu dhimanayo say ku garteen iyaga waa sugaynaa ilaa uu ka dhinta macnaha innaga waa noolaanaynaa gadaashiis waayo yaa u sheegay baa la leeyahay marka am marka taasay jawaab u tahay buu yihi qataada am yuriiduuna kaydan a yuriiduuna ma waxay rabaan kaydan miyay rabaan shirqool miyay rabaano oo nabiga sal l l slam iyo diintiisa miyay markaa yacni shirqool la rabaan oy shirqoolayaan faaladiina kuwii kafaruu kufriyey hum iyaga unba almakiiduuna kuwa la hagarsado oo la shirqoola ah oo shirqoolka iyaga unbaa ku dhacayo shirqoolka allah ka weynkooda ayb am yuriiduuna a yuriiduuna ma waxay doonayaan oy rabaan kaydan shirqool miyay rabaan oo ay nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo diinkiisa ku shirqoolaan oo ay markaa intay maleegaan diintii ay sidaa u curyaamiyaan waana waxa gaal kasta uu ku maqan yahay ayb faaladiina kuwii kafaruu kufriyey hum iyaga unbaa almakiiduuna kuwa la shirqoolaya iyaga unbaa ah wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun waayb am lahum alahumma waxay leeyihiin ilaahun macbuud miyay leeyihiin ilaaha oo hayrullaahi aan alla ahayn miyaa usugnaaday oy leeyihiin ilaah xaq ah macbuud xaq lagu caabudo oon alla ah aan ahayn miyay leeyihiin subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo ceeb iyo nuqsaan ka hufan camaa kii ayuu ka hufan yahay yushrikuuna alle ay la wadaajinayaan ayuu rabbi ka nasahan yahay wain yarow haddii ay arkaan kisfan gabal gabalka oo min asamaa'i samada yacni ka mid ah oo samadii kamid ah gabal samadii kamid a hadday arkaan saaqidan xaal uu yahay mid soo dhacayo isagoo soo dhacaya ay arkaan yaquuluu waxay dhahayaan saxaabun huwa isagu ama haadaakani saxaabun daruur weeyaan daruurta oo markuumun laysa saarsaaray oo layskoraan-korsiiyey yacnii hadday arkaan samadii oo soo go-day gabal samadii ah oo iyaga kusoo socdo inta ay madaxaday ka qabaan waxa ay leeyihiin daruur noo roobeynaysa waayay leeyihiin waa meeshii suuratu al-axqaaf waxaan kusoo marnay falamaa ra-owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtirunaa waa daruur noo roobeynaysay dhaheen fadarhum fadar ka tag hum iyaga iskaga tag xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan yowmahum maalinkooda ilaa ay la kulmayaan alladii maalinka oo yuscaquuna la halaagayo fiihi maalinkaa dhexdiisa maalinta la halaagayo sug ama yuscaquuna la suuxinaayo waa nafqada qiyaamaha marka buunka la yeeriyo lasoo bixinayo ayb yowma maalin la halaagayo ayb laa yugnii ama yowma maalin fadarhum iskaga tag xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan ay la kulmayaan yowmahum maalinkoodii yowma ay la kulmayaan maalin laa yugnii uunan deeqaynin canhum iyaga xaggooda kayduhum shirqoolkooda shay-an waxba uunan u taraynin walaa hum mana ahan iyaga yunsaruuna kuwa loo gargaarayo wa ina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu dulmiga falay oo shirkiga la yimid cadaaban cadaab ayay leeyihiin cadaabka oo duuna daalika kaagaas aakhiree lasoo sheegay ka sokeeyo waa beder iyo yacni iyo wixii ka dambeeyey ilaa fatxu maka iyo walaakina aktarahum badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaano waxba ma oga wasbir sabar lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabar xukunkaa markaa saddexdii noocba waa soo gelayaan oo sabarka u qeybsamayay daacadii in lagu sabro waa xugun alle macsidii in laga sabro waa xugun alle iyadana qadarka iyo qadaha iyo qadarka in lagu sabro waa xugunkii alle fa inaka adiga biacyuninaa bimar an aragti mina anaga xaggeena ka ahaatoon ku arkayno ayaad ahaatay yacni waxaad ku sugan tahay aragtideenna waa kuu jeednaa marka waa kuu jeednaa maxaa laga wadaa inagaa ku dhowrayno ku ilaalinayno waay marka ayb biacyuninaa ay bimar-an minaa waay meelo kalena waa uga soo hadalnay suurat lmuminuun iyo meelaha iyo suuratu huud iyo suurat lmuminuun iyaan ugaga soo hadalnay wasabix u tasbiixso oo u tuko yacnii nasah rabbigaa huf nuqsaan ka huf bixamdi rabbika multabisan adoo ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa xaal aad ku dheehantay adoo rabbi ammaanayo xiina goortii taquumu aada istaagaysid yani markaad istaagaysid saciid ibnu jubayr iyo cataa iyo waxay dhaheen markaad majliska ka kacayso subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayka kafaaratlmajliskii la imaaw inay tahay sidaas waa si si kalena waxaa la yidhi salli lilaahi xiina taquumu min maqaamika tuko ilaahay u tuko markaad maqaamkaagii iyo ka kacayso ayb salaada furfurashadeedana waa lagu fasira markaad salaada isu taagto oo ad allahu akbar dhahdo ducaa-ulistiftaaxi iyo la imow ayb wa min alleyli habeenkii wax ka mid ana fasabbix tuko hu alla u tuko habeenkiina tuko wa idbaara annujuumi wa fii idbaari nnujuumi xidigaha waqtiga ay jeesanayaan dhexdoodana u tuko rabbi subxaanahu watacaala u duko waidbaaran xidigaha marka goortay jeesanayaan waa marka labada ragcee fajarka ee ka horeysa la tukanayo marka waidbaara nujuumi waa masder masderkana marka daraf ayaa laga laqbeynayaa oo masderka marka makaan ama zaman iyo loo idaafeeyo wuxuu yeeshaa macno markaa daraf ayuu yeeshaa fasabixuu min alleyli habeenkii wax kamidana fasabixuu alla u tasbiixso waidbaara nujuumi xidigaha jeedsigooda waqtiga ay jeesanayaanna tuko oo rabbigaa u tuko hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waali wasaxbi